Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa magaalada Masagawa ee gobolka Galgaduud gaarsiisay gaadiid saddex shixnad gargaar ah oo loogu talagalay dadka ku nool magaaladaasi iyo deegaanada hoos yimaada. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta goobjoog ka ahaa gargaarkaasi la gaarsiiyey Masagawa ee gobolka Galgaduud ayaa ka waramay ujeeddada loo gaarsiiyey shixnadaasi gargaarka ah.
Waxaan wareejinaynaa raashin macaawina oo soo dhiibtay hay-ad Sodmo oo gaaraya toban gaari ayaan waxaan ku wareejinaynaa dadka deegaanka marka waxaan rajaynayaa insha allah tobankaas gaari ayaan ku wareejinaynaa bismillaah waxaan u mahad celinayaa akhyaarta naga soo booqatay magaalada muqdisho oo noo soo gaarsiisay gargaarka loogu talagalay deegaanada masagawa iyo deegaanada hoos yimaado anigoo ku hadlaya magaca odayaasha masagawa iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaan kala wareegnay toban gaari oo ka imaaday hay-adda maarinta masiibooyinka ee sodma waan kala wareegnay waan haysannaa waana u mahad celinaynaa akhyaarta kuwa soo dhiibay iyo kuwa noo keenaba waxaan u gaarsiin doonaa shacabkii loogu talagalay sida ugu habboon wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu oo ah magaaladan hadda aan joognay masagaweyn magaalada waniinle magaalada maraay suuley iyo magaalada sheikow gaab la yidhahdo afartaas deegaan ama afartaas magaalo dadka jooga ayaa loogu tala galay guud ahaan dowladda soomaaliyeed iyo hadda sodba waa uga mahad celinaynaa arrinkaas ee noo soo wakiisheen annagoo mas-uuliyiintii dadka deegaankan ah sidii loogu tala galay oo hay-addii ku ogeyd annagoo mas-uuliyiintii deegaanka aan ku ognahay idinkuna aan idiin sheegnay inaad u qaybaysaan hadduu ilaahay yidhaahdo